iska horimaad ayaa saaka ka dhacay deegaanka garas weyne oo afartan kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga magaalada xudur ee gobolka bakool goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay weerar ku qaadeen saldhig ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyada ururka al-shabaab wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo
dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen tuulada garasweyne oo fadhiisan u ahayd kooxda al-shabaab goobjoogayaal ku sugan garasweyn ayaa v o a u xaqiijiyey in iskahorimaadka ay ku geeriyoodeen ilaa lix ruux oo shan ka mid ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay halka mid ka kalena uu ahaa qof rayida in ka badan shan iyo toban oo ka mid a dhinacyada dagaalamay ayaa sidoo kale ku dhaawacmay rabshadaha maanta ka dhacay qeybo ka mid a gobolka bakool abaabul iyo gurmud ayay labada dhinac ka wadaan degmooyinka elberde oo dowladda federaalk ay gacanta ku hayso iyo magaalada xudur oo kooxda shabaab ay maamulaan deegaanka lagu dagaalamay garasweyn waxaa haatan gacanta ku haya kooxda al-shabaab wuxuuna garasweyn ka tirsan yahay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool